ay gabadha dhammaan shaqaalaha dugsiga hayaasha dugsiga oo ka socda dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada qalabka soomaaliyeed oo horteyda taagan oo tababarka u dhammaaday iyo saraakiishooda marka ugu horeysa waa idin salaamay marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladda imaaraadka oo ku bixisay xoog iyo maskax inay idin soo gaarsiisa halkan maanta ay horteyda taagan yihiin sida sarkaalku noo sheegay saddex boqol iyo koob iyo toban askari oo u dhammaystiran yahay qalabkoodii ay isticmaali lahaayeen si ay uga qayb qaataan xoreynta dalka soomaaliya qalabkaas oo isugu jira hub iyo gaadiid waxaan maxad ballaaran u jeedinayaa dowladda imaaraadka iyo shacabka imaaraadka oo tababaray in ka badan kun askari haddana weli diyaar u ah inay sii tababaraan waxaan sidaas daraaddeed leeyahay shacabka soomaaliyeed waxay idinkaga mahad celinayaan taageerada iyo caawinaadda aada nala garab istaagteen ciidanka halkan jooga oo labisan oo ay ka muuqato kiiradu oo ku nuuqeynayay astaanta calanka soomaaliyeed iyo heestii soomaaliya ay toosoo keliya uma diyaarsano inay dalka difaacaan laakiin waxay tusaale u yihiin midnimada iyo qarannimada aan rajaynayno sida aada og tihiin maalintii afar iyo tobankii oktoobar dhallinyarada horteyda taagan waxaan idin xasuusinayaa cadowga ummadda soomaaliyeed oo ah shabaabku waxay noo soo direen fariintii ugu dambeysay fariintaas ugu dambeysay oo ahayd ma doonayno qof soomaaliya inay noolaato waxaan ku soo tashannay inaan cirib tirno dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaan beegsanaynaa hooyo iyo aabbo dhallinyaro qof waayeela qof caafimaad qaba qof xanuunsan qof masaajid ku jira qof jid socda waxay yidhaahdeen waxaan leenahay hal shaqo iyo hal shaqo oo keliya shaqadaasna waxay tahay inaan cirib tirno ummadda soomaaliyeed maadaama ay noo soo direen fariintaas su-aasha aan idin weydiinayo ciidamada horteyda taaganoo waxa ay tahay ma ka aqbalaynaa inayna cirib tiraan ma ka aqbalaynaa inay carruurteenna laayaan ma ka aqbalaynaa inay hooyooyinkeenna laayaan aabbadile iyo hooyodile miyaan aqbalaynaa miyaan aqbalaynaa kuwa madaxdeenna iyo culummadeenna iyo waalidkeen leynayo miyaan aqbalaynaa in nala gumaysto miyaan aqbalaynaa inaan jidadkeenna habeenkii ka baqno idinkaa waddankan u soo kacay idinkaa laydin tababaray waddan walba oo dhibaato gala cid buu ku fakadaa ciddi uu ku fakan lahaa waa idinka dadka kaloo dhami way daali karaan dadka kaloo dhan khilaaf baa ka dhex dhici kara dadka kaloo dhani way niyad jebi karaan cidda aan niyad jebi karin oo laga rabo xorriyadda dalka inay soo celiso waa idinka waa halkii ay ahayd nin lagu seexdo ha seexan maanta waxaad tihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo fursad u heshay inaad wax ka beddeshaan taariikhda iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa ogahay inaad u oggolaateen dalkiinna inaad ku bixisaan waxa ugu wanaagsan oo dal lagu bixiyo taasoo ah idinka dhiiggiinna waa idiin ognahay laakiin waxaa ogaataan waxaa jira hooyo iyo aabbo soomaaliyeed oo rajada keliya ay leeyihiin ay tahay idinka ma rajabeel baad ku ridaysaan hooyadaas iyo aabbaha soomaaliyeed maantay waa maalin lagu farxo in halkan la yimaado inintii naas oo ciidana oo sidaas u labisan oo agabkiin agabkooda u dhammaystiran yahay taliyaha xoogga soomaaliyeed iyo annagu aan halkan hor taagannahay waxay ka macno tahay in haddii qof niyad xano uu jiro ay niyaddiisu dhisan tahay maanta inta ay nafi nagu jirto ma aqbalayno in dalkeenna uu gumaysi ku jiro ma aqbalayno in dad carruurteenna marin habaabiyey oo diin khalada ku soo agaasimay inay jidadkeenna ku laayaan hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen ma aqbalayno qof walboo soomaaliyeed oo dhegaysanaya waxaan sheegayaa u sheegayaa maanta inaanay shabiil shabaabku qabiil lahayn inaanay shabaabku soomaali ahayn inay shabaabku yihiin cadowga ummadda soomaaliyeed loo soo diray sida keliya oo cadowgaas lagalasaga dhicin karana waxay tahay inaan kulligeen meel uga soo wada jeesan idinka marka idinkoo matalaya sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed koow waxaa laydinka rabaa cadowga inaad dalka ka xoraysaan labo sida aad ula dhaqantaan shacabka soomaaliyeed oo aada la kulmi doontaan ayaa iyaduna waxa ay tahay sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed haddii aad aragtaan qof waayeela oo jidka dhaafsiisaan haddii aad dadka aada u tegaysaan aada u sheegtaan qaabka aada u shaqaynaysaan haddii aada u sheegtaan sida aada uga wanaagsan tihiin shabaabka kuwaasuna inay yihiin hooyo dile iyo aabba dile idinkuna aad tihiin hooyo iyo aabba badbaadiyayaal iyagaa idinla shaqaynayo ugu dambayntii cidda la badbaadinaayo waa shacabka soomaaliyeed waa in la kala gartaa cidda gumaadaysa iyo cidda u gurmanaysa idinku waxaad u soo istaagteen inaad badbaadisaan cadowga aada rabtaan inaad la dagaalantaanna waxay u soo istaageen inay cirib tiraan sidaas daraaddeed waxaan maantay idinkugu hambalyeynayaa inaad tihiin iftiinkii iyo rajadii ummadda soomaaliyeed aniga iyo taliyaha xoogga madaxweynaha iyo dhammaan madaxda qaranka ha noqdaano xildhibaano ha noqdaano sanataro ha noqdaano siyaasiyiin kulligiin kulligeen waa idin garab taaganna soomaali meel walbay joogto maantay waxaa u furan hal dariiq keliya dariiqaasi waxa uu yahay inaan marka hore ka xoreyno cadowga ummadda soomaaliyeed dhulka ummadda soomaaliyeed qof walbo soomaaliyeed oo dhegaysanaya oo daawanaya meeshan maanta ciidanka jooga waxaan leenahay ciidankaas u soo duceeya soo garab istaaga la garab istaaga wax walba ay u baahan yihiin annagoo u mahad celinayna dowladda imaaraadka oo tababarka idin siisay idinkula soo dadaashay maantana la idinku wareejinayo gacanta taliyaha taliyaha iyo taliyayaasha ka hoos shaqeeya waxaan u sheegayaa ciidan wanaagsan kama soo haro talis wanaagsan sidaad ciidankaas uga warqabtaan ula dhaqantaan ayay ku xirnaan doontaa natiijada ay dagaalka ka soo hooyaan ballanteennu soo ma aha inaan dalkeenna xorayno ballanteennu soo ma aha inaan mar dambe dhiig soomaaliyeed lagu qubin jid soomaaliyeed ballanteennu soo ma aha inaan soo celinno sharafta iyo karaamada soomaaliyeed ballanteennu soo ma aha inaan soo celinno ciidankii la dhihi jiray libaaxyadii africa idinku qabiil miyaad leedihiin idinku soo kama sarraysaan qabiil iyo qabyaalad idinku soo maahidina cidda keliya oo dalku ku tashanayo soo dhallinyaradii ma ahidina dalka u haraysay waxaan idin leeyahay yaan jidka marna laydinka leexay taliyaha ciidanka xoogga waxaan ugu hambalyeynayaa maanta inuu la wareegayo saddex boqol iyo kow iyo toban wiil iyo saraakiishoodii oo agabkoodii u dhammaystiran yahay waxaan leeyahay cid walba oo soomaaliyeed oo la dagaalantay ummadda soomaaliyeed cadow walba oo ummadda soomaaliyeed ku soo duulay taariikhdeenna marka dib loo raaco hadda tan joognana aan ognahay marda mar walba iyagaa khasaari jiray haddana iyagaa khasaari doona kuwa isku dayay inay nagu soo duulaan ballanteennu waa soomaaliya oo xor ah oo barwaaqo ah taliyaha waxaan ka codsanayaa meesha la idin geeyo oo laydinka dagaal gelinayo marka aad shaqada bilowdaan meeshaasna inuu igu marti qaado si aan idinkugu imaado haddii ilaaha yidhaahdo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
نصرة
كان افيري انيو كذا ممري الى انيو كفيري مرملي